Taliyaha ciidanka ATMIS iyo wafdigiisu hogaamiye waxyeeladiringa degmada Barawa walibana iyo kulamo shil duwan iyo la qaadayna qaybo shil duwan ee bulshada sida odayaalka dhaqanka saraakiil laamo amniga bilaanta iyo maamulka degmada Barawa kulanka intiisa dareeriya waliba loon ku hadalay wada shaqaynta ku dhaxayta ciidanka ATMIS iyo bulshada Barawa adkeeyo ka nabadgelyada bulshada iyo horumarinta adeegyada kale ee dowladda gadoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka Shabeellada Hoose Bashiir Maxamed Yuusuf iyo waliba uu ku warbiyay wafdiga uu sahadeeri magaalada Barawa iyo walyaabo kulanku saaku bahiya maantana soo gaaray wafdi oo hogaaminaya ambaashadoorka midowda Afrika ambaashadoor maxamed amiin iyo taliyaha guud ee atmis force commanderka atmis maaragta ciidamada atmis xukumo iyo wafdi uu hogaaminayo wafdigaas maanta ayaa magaalada kusoo dhaweynay si wanaagsan ayaana usoo dhaweynay ayagana haddoo ala yiraahdo howlihii ay u socdeen ayay noo sheegeen howlihii ay u socdeen waxaa kamid ahay in ay u kuurgalaan ciidamada halkan jooga ee atmis iyo shacabka deegaanka ku nool caasimadda koonfur galbeed ku nool sida ay u wada shaqeeyaan inay ogaadaan iyo dhibaatooyinka ka dhaca deegaankan baahiyihii ka jiray iyo hadoo ala yiraahdo dacuun caloolihii ka dilaacay magaaladan magaala madaxda koonfur galbeed marka insha allah indhidheen badanay sameeyeen waxay tageen isbitaalka guud waxay tageen xeebta waxay tageen meelo badan oo magaalada kamid ah tageen maaragtaahe waana u kuur galeen wadahadal dheer kadib waxaan isku afgaranay in haddoo ala yiraahdo ambaashatoorka iyo wafdigiisa haddoo ala yiraahdo in la wada shaqeeyo si wanaagsan loo wada shaqeeyo dowladda maaragtaahe koonfur galbeed iyo haddoo ala yiraahdo ciidamada atmisil shacabka dhammaan ay wada shaqeeyaan insha allah haddoo ala yiraahdo si wanaagsan ayaana isku afgaranay wada shaqayn guud ayaana haddoo ala yiraahdo ka ballanay insha allah haddoo ala yiraahdo waxaan kaloo si gaara uga ballanay waxqabad inay isbitaalka iyo haddoo ala yiraahdo maadaama kalooro oo ka dilaaca maalmahan wixii maaragtay karaankooda ay qaban karaan inay qabtaan marka insha allah haddoo ala yiraahdo waa u mahad celinaynaa ciidamada atmis ee maaragtay sida ay uga howlgalaan deegaamadan maaragtay guuta degan meeshan hadda meesha aan idin kala hadlaayo waa maaragtaahe waa taliska guutada waaye insha allah haddoo ala yiraahdo waa u mahad celinaynaa ciidamada amis ciidamada atmis iyo haddoo ala yiraahdo madaxdoodaba waa u mahad celinaynaa ambaashatoorka iyo haddoo ala yiraahdo iyo wafdiga u hogaaminayana aad iyo aad ay umahadsan yihiin waxaana ku ballanay si dhow iyo si macnaha si dhababa inaan wada shaqayno insha allah haddoo ala yiraahdo waana mahadsan yihiin